jari waa habka loo dawaynayo labada qofa isqaba ee xaaqda ah marka uu yimaado muran dhexdooda ah iyo ragga iyo dumarka xaaska ah mas-uuliyadaha siday u kala leeyihin waa aayadda afar iyo soddon ee suuratu nisa ka mid ah arbaca wa halaatiin min suurati nisa qaala allahu tacaala الرiجاaل qwاmوna عlى النساء بma فضل الlah bعضهم عlى bعض وبma أنfqوu min أموالiهiم والصاaلحaaت qاniتaaت xاaفidaaت للغyb bma xaفظ الlah واللatي تkاaفوna نشhuزahuna فaعidوuهuna واhجuruuهuna في المضاجع واضربوهn فإن طعنكم فlا تبقوا عalayهiنa سبيiلا إن الlaha كاna عalيا كبيiرا xayaatada insaanku inta uu joogo xquuqdu xasilinaya uu leeyahay waajibaad buu fulinayaa lagu leeyahay labadaba ma aha mid iska jooga uun xayawaankaa dee iska jooga oo iska cuna uun oo iska akala laakiin insaanku xikmadna waa loo abuuray xikmadna wuu u nool yahay xuquuqina way saaran ilaahay xaqiisaa u weyn oo ka waalidkaa ku xiga oo ka ehelkaa ku xiga oo ka ubadkaa ku xiga oo ka ummadda tartiibtaa qur-aanku u samaynaya idan xuquuqulinsaan la yidhiah dee waa xuquuqda mid ka mid a untan ay gaaladu sheegaan iyadoo dee aanay xuquuqulinsaan ilaalinin ilaahay xaqiisii baaba dee ugu horeeyaba xuquuqda dadku weliba muslimiinta weliba bay-adaynan iyo waddanka aynu ku noolnay haddii sidan qur-aanka kariimka ahi uu u daweynayo mushkiladda usrawiga ah ama qoyska runtii loo raaci lahaa way iska dhib yaraan lahayd arrintu waase la baalmaray ama jahli ha lala baalmaro ama dadka qaarkoodoo dee runtii ay hayso wax la odhan karo fikir kale ay xambaarsan yihiin oo cinaadba la baalmaray waa la baalmaray waxa looga dhacayna waa la arkay qaala allahu tacaala ilaahay baa waxa uu yidhi alrijaalu raggu qawaamuuna cala annisaa kuwa maamulaya dumarka weeye habayn badanna sababtay la maamulayaanna waa kuwa soo socda bimaa fadala allaahu dheeraadka ilaahay uu siiye bacdahum raggoodo bacdahum barhkood bani aadamka oo ragga ah calaa bacdin kuwa kaleu ka dheeraad siiyo dumarka ah dheeraadkaa maamulka way ku yeesheen wa bimaa anfaquu min amwaalihim diilka iyo waxbixinta ay xoolahooda ka bixinayaanna way ku yeesheen faasaalixaatu dumarka waa wanaagsani qaanitaatun kuwa aqbalayo adeecayo weyo arrinkeena oo allahoodi iyo sawjkoodaba adeeca xaafidaatun kuwa ilaalinaya wey naftooda iyo maalkooda iyo ubadkooda lilgayb markuu maqan yahay ninku bimaa xafida allah ilaalintu iyadaba ilaahay xaqeeda ilaaliyey iyadoo ka mahadnaqaysa wallaatii takhaafuuna dumarkaa ka cabsanaysaan nushuusahunna macsi caasinimadooda inay caasi noqdaan ama aysan taagaan faciduhunna dumarkaa waaniya oo rag ninkii olidiisii markaa ay diiday ha waaniyo hadday anfici weydo wahjuruuhunna fi lmadaajic rugasha ha looga durko hadday anfici weydo wadribuuhunna garaaco edbiya fain aacnakum haddii ay idin aqbalaan ay arrinkeen noqdaan ay waxaa hore ka baxaan falaa tabquu calayhina ha u raadinina dumarkii sabiilan waddaa ku waxyeelaysana ku daandaansataan ina allaha kaana ilaahay u ahaadee caliyan kabiiran mid sarreeyo weyn wain kiftum haddii aa ka walaacdaan shiqaaqa baynihimaa labadan muran dhexdooda ah iyo khilaaf labada qof soo kala dhex galay oo la garan waayo ku khaldanba fabcatuu dira xakaman min ahlihi garsoore tolkii ah oo xakaman min ahlihaa iyo mid kale oo garsoor noqda oo tolkeeda in yuriidaa islaaxan hadday wanaag doonayaan labadaa qof ee loo saaray hawsha yuwafiq illaahu baynahumaa ilaahay baa dhexdooda waafajin oo waxunba isla go-aanin ina allaha ilaahay baa kaana ahaaday caliiman khabiira mid wax walba xoogogaal u ah oo wax walba ogsoona waxba ka qabsoonin saasaa aayaddaa qura baa waxa ay tilmaantay kaalinta la gudban ragga iyo ta dumarka la gudban iyo ta bulshada hareera joogta la gudban intaasaa ninka waajib baa saaran waa inuu fuliyaa gabadhana waajib baa saaran waa inay fulisaa haddii qardoofa ay timaado wanaaggaa lagu wada socon kari waayo intaanay arrintu guriga soo dhaafin sida loo dawaynayo ilaahay baa xusay hadday guriga soo dhaafto oo labadooda ay dhammaysan kari waayaan oo xaajadu ay dabadda usoo baxdana xigtada iyo xukaamta oo cidda maamulka hayse ahi siday u maaraynayaan ilaahay baa tilmaamay wixiiba waa dhan yihiinba marka lama yir qabo iyo markay dadku fayfaytaan ay wareeraan ay isqabsadaan labada jeerba sida umuurta loo wadayo dee ilaahay sheegay arrinkuna labadaa kama baxaba waa aayaddii afweyne uu ku laayay culimada seventy something seventy fourkii aayaddaas unbay shuuciyaddu iyo nacamlayaasheedii afka ka joogay idhaan carwa ninka akriya dee intii akridayba seefta leh sida imikaba maraykanku u leeyahy carwa ka akriya ilaa halkii unbay taagantay raasamaariyaddu iyo shuuciyadu waa laba inan oo ilmaadeera ah oo mid bariga kasoo geeraraya midna galbeedka laa aqala walaa agtar dadka qaar baa mooda inay kala ilka qaboo yihiin oo kuwani dhaqaale ay leeyihiin ay subkan yihiin ay xuquuq leeyihin oo lagu nafisayo tanina mid iska casuun ahayd shuuciyadu la labadaba ayaandariya aafadooday leeyihin bartii unbay taaganta waxaa imika loo diidayaa in caalamulislaami ay ama xorriyad yeeshaan oo diintooda iyo dimuqra waxaana yidhahdaan xataa dimuqraadiyadda oo dee sheegaysa dadku waxay doonayaan dimuqraadiyadu marka islaam iyo diin soo saartay qur-aan lama wada waxaa caalamulislaami muxsiniintooda loogu diidayaa inay infaaq sameeyaan oo agoon ay wax siiyaan oo dad naafa ay wax siiyaan oo dal dhismaya ay wax siiyaan dadkaasaa wax noqon weyn dadkaasi intay wax noqdaan ayay noqon qaar diinta barto oo qur-aanka barto oo xuquuqdan barto oo dabeetana waxaa doonaysaan iyo ifsaadkiina kasoo horjeedsada marka sidaasaa dabeedna dee dadkii maalinta akriye ee culimada ahaa jazaahum allahu khayran loo filayaa un inay ku shahiideen leannao nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu dee lahaa akbaru jihaadin kalimatu xaqin cinda sulaanin jaa-i jihaad waxa ugu weyn un kelmad xaqa oo maamul cabuuba ama maamul dhugdhuglaanoo halaagsan agtiisa laga yidhaahdo kelmada xaqa marka mar walba diintu ma aha sida xanjada mid la isku celiyo la kala jiijiide oo mataahe wadacad bay haysataan sideedun baa loo akriyaya qaala allahu tacaala arijaalu qawaamuuna cala nisaa kaalintu waa taa haddii ummadi ay meel isu timaado iyada ummadaasi is ah oo isdhalay oo walaala ah oo iska soo jeeda qolaba qolada kale ka soo jeeda haddii la doonaya waxalaagaan loo wado markaana kayfiya ta'siisiya si wada jira in wax loo wada haddii la doonayo wax loo maamulo waa lagama maarmaan cidina inay noqoto arrinkeen cidina aqbalkeen saasay dawladdu ku socotaa saasuu dhaqaaluhu ku socdaa saasuu ciidanku ku socdaa saasuu qoysku ku socdaa waa lagama maarmaan dadkiina waa dad is ah bal aayadda u fiirso bimaa fadala allahu bacdahum calaa bacdi waa barhkoodbu barhka kaley ka ahaadeen bacdukum min bacd waa dad isdhalay weeye oo soo kala jeeda siduu xadiidkaba nebigu ku yihi annisaau shaqaa'iqu rijaal dumarku hawada kama imanine jimana may dhalina waa ragga unbaa laga dheegay ay hooye u yihiin raggana dumarkuunbaa hooye u ah waa dad isdhalay oo is ah weeye laakiin labadan qolo labadaba ilaahay baa naqshadeeyey oo amaamuday oo abuuray marka xilgudashadan iyo hawshan iyo hogaamintan ka ku fiican buu yaqaanaa cid walibana wixii ay samaysay iyadaa taqaanaa waa run weeye dee alaabtaas kaa xumaata aad ku shaqaynaysaa waariyaha sameeyo maydhinkiisa halku aabadamaysa bal kambene ha loo doono hagaajiya meeshii ha looga soo waarin haynoo islaaxiyo ilaahayna cid kale oo u ramaysaa ma jirto alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiifu lkhabiir qawaamnimaduna waxa weeye hogaaminta iyo habaynta iyo difaaca iyo tarbiyada iyo fikirka wax badan bay noqonaysaa waa runtii aada u badan lidalik baa saaxibu lkashaaf imaam zamakshari oo runtii caqliyaadka aada ugu fiicnaa wax badan uu soo ururiya waxau tilmaamaya qawaamnimadaasi waxay noqonaysaa umuur minha alcaqlu walxasbu walcasm walquwa lidaalik baa ambiyadu iyaga ka soo baxaya hogaaminta weyne madaxweynimadana iyagu ay leeyihiin hogaaminta yaroo salaada ana rag iyo dumarku markay isu yimaadaan islaama waxma tukiyaana rag unbaa tukiya jihaadka iyo seef iyo hub marka la ridayana hadday dumar waxridaa soo baxaanna waa daba socdunbay ku yihiin adaanka iyo cod kor loo qaado dumarkii maaha waa ragga khudbadii raggay noqotay shahaadada iyo markhaatiyada qaarkood baa ragguunu la gaarya qisaasta fulinteeda dumarku ma fuliyaana waa ragga un wilaayada nikaaxa iyo gabadha marka nin loo doorayo waxaa loo xilsaaray ragga aftirsimada iyagaa loo daayay umuur badan oo noocaas qawaamuuna calaa nisaa marka waa ta waa iyaga habayn iyo qorshayn badanoo hogaamintan ku fiican hogaamintan iyaa ku fiican had iyo jeerna shareecadu xagga axkaamta iyo qawaan wixii la jidaynaya nidaama waxaa lagu saleeya aqlabiyadda iyo sida asalkee caamka ah ayaa lagu saleeya waa laga yaabaa xagga qoyska hogaamintiisa iyo hagaajintiisa dumarka qaarkood inay kaga fiican yihiin ragga oo midka oo dee mijinta cunaya taksiinta iyo sigaarka isku wada haddii islaantiisu yusuuf iyo xanjaa isku dhalaalinayso oo wixii yara ay heshay iyadoo ay habaynayso ama ay hagaajinayso ama ay carruurtii uga daroonto dee nin xaaladiisu caadi tahay baa laga hadlaya midda wakay lagama hadlayo dad wareeray laakiin marka la eego jinsi ahaan labadan jinsi jinsigana hogaaminta noocana ku fiican taasaa ilaahay uu dooray iyaga habaynaya laba arrimood baa ilaahay uu ku sababeeyey xukunkana cilladiisii waba sheegayba uu ugu dhiibay hogaaminta labadan arrimood midi waa wahabi midina waa kasabi mid ilaahayda ragga u hibeeyey una garto ku tilmaamay midna waa mid ay kasbanayaan oo ay shaqaysteen labada arrimood haddii labadan mid meesha ka baxo ama labadaba ay tuuraan dee runtii way ka baxaysaa qawaamnimadii meesha way ka baxaysaa bimaa fadala allahu bacdahum calaa bacd waa kii wahabiga ahaa dheeraadka ilaahay ragga uu dumarka ka dheeraad siiyey bay hogaamintan ku yeeshay oo hawshan iyagaa ku fiican ilaa had iyo jeer takhasusku waa muhiim haddii hawl loo xulayo cid cidda ku haboon unbaa loo xulaa waa mid iyo midda labaade kasabiga oo intu ay shaqaysteen wa bima anfaquu min amwaalihim oo ah xoolahooda oo ay dumarka wax ka siinayaan waa labada arrimood in fara badan markanay gaaladu leeyihiin dumarku ha shaqaysteen oo guriga ha ka baxeen ama ay leeyihiin annagaa wax siinayne ha iska fadhiista raggu qoysaska annagaa wax siinayne wuxuunay si toosa meesha uga saaraysaa wa bima anfaquu min amwaalihim sidaa darteed baa ninkii marka looga baahan waayo hadalkiisuna socon maayo taladiisuna socon mayso waxa weeyaanu nin gacansaydu in lagu gacan saydo un mooyaane wax kaleba ma jiraan wa bima anfaquu min amwaalihim infaaqa iyo runtii dee in reerkii la xilqaabo maawigiisa iyo meeshuu uhoyanaya iyo ma'kalkiisa iyo wuxuu cunaya iyo qorshihiisa oo dhan hawl sahlan maaha waynu dareemi karaynaa caalamku maanta wuxuu jihaadka iyo ugu jiraaba dadaalka de wabima anfaquu min amwaalihim wey dadku waxay cunayeen iyo waxay cabayeen iyo meeshay gelayeen iyo duruufta shan iyo toban qof ma toban qof inuu qofku duruuftooda daboolo oo wada ducafo ah oo maatiya runtii hawl sahlan maaha hawl sahlan maaha si caadiya marka fidrada qofka ku sugan u waramayo taqaariirta iminka had iyo jeer dumarkeenna hay-adaha waraysta ay ka qoraan islaan waloo jaadiibinaysaa waxay leedahay baaba'na eh haddii nala xarayn lahaa wax naxaslada aanu heli lahayn walla inaanaan ilaa labada habeennimo bacadkaa fadhineen halkaa waxaanu soo fadhiisanaa sideeda subaxnimo ilaa labada habeennimo wax naxaslada haddaanu arki lahayn guriga yagii baanu geli lahayna deemeen mid waliba saasay ka dhawaajinaysa mid ku adkaysanaysa mid taasina waa tu labaad marka haddaba haddii qofkii fadligan ba ha yeesho hadduu laakiin kaalintan gabo kaalintan hadduu gabo oo bimaa anfaquu min amwaalihim dee isaga qawaamnimadiisuu logiyey falaa yaluumanna ilaa nafsa waa dhibka jira maanta wey qofkii ama wixii uu hayey balwadbu ku isticmaalaya ama wuxuu ula kacay uba dhaqaaqi maayee dadkii caarka ahaa islaantii oo isisida islaantii uur leh ayuu infaaqi iyo waxsoo saarkii ku halaynaya isagiioo dee awoodi karayo wax soo saari karayo runtii aan naafo ahayn taasina waa dhig jira wey labadaas sababood ayaa ilaahay uu sheegay idan kol haddii layidhi bimaa fadala allahu bacdahum calaa bacdi waa inuu ninkii namuudajiyada yeeshaa waa inuu tusaale noqdaa ruuxa dumara marka u horreeya isguursadaan ay gashaanti tahay waxa uu ninkeedu tusaale ugu noqdo ayuunbay qaadanaysa xagga deeqda xagga dulqaadka iyo cafiska xuquuqda jaarka ta ehelka cibaadada diinta waxbarashada daacadnimada tarbiyada kolba waxa uu ku tarbiyeeyo bay qaadanaysa ma suuroobaysa inuu idhaahdo anna waan xumaanaya adiguna hagaag isqaban maayo hadduu isagu xumaado qof liita uu noqdo oo balwad lahoo tumanaya de muxuu yidhi kuwa o dhan ku hagaag waxaa ku filan inuu inay tidhaahdo de adbas adiga sameeya sida ciyaalkuba dee ku odhanaya marka bimaa fadala allahu bacdahum calaa bacd waa dawra namuudajiya ayay qawaamiyadaas keenaysay markii raggii kaalintaa uu qaatay dumarkiina kaalinta kaley leeyihin ilaahay baa xuso waxa weeye fasaalixaatu qaanitaatu xaafidaatu lilqayb bima xafid allah dumarka waa wanaagsan ee la odhan karo waa imra'atun saalixa oori wanaagsan waxa weeye ta ilaahay adeecaysa ilaa amarka ninka amarkii allah ka horreeye isagana arrinkeenu ah oo ka tala qaadanaysa soo jeedintiisa wanaagsan qaanitaat alqunuud waaaaca macnahaasuu keenaya ilaahay bay adeecda ninkii u arriminaya maamulkeeda ahaa agaasimihiina way ka tala qaadatay saas wey waxa ilaahay uu ku ammaanay dumarka oo wanaagsan xaafidaatu lilgayb waa tu ilaalinaysa maxay xaafidaat waxay ilaalinaysaa wax kasta oo u baahan ilaalin ila isagii uu hawl galo ammaano ayuu kaga tegay ammaanadaasi dad iyo dunyaba way leedahay waxaa ifkan loo jooga waa labada hagaajintooda isagu wuu hawl galay wuu soo dadaalay caruurtiibay haysaa gurigiibay haysaa intaba way ilaalinaysaa waxaan munaasib ku ahayn bay ka ilaalinaysa macsiyay ka ilaalinaysa ceeb iyo xumaan bay ka ilaalinaysa dayacnaan bay ka ilaalinaysa xaafidaat wixii ilaalin u baahan had iyo jeer marka mafcuulka la gooyo yuxda fii bacdi almaraat lilcumuum wixii markaa caam baa loo xadfiyay wax kastoo ilaalin mudan ilaahay xaqiisii xaqii ubadka xaqii nafteeda xaqii guriga xaq xuquuqda wuxuu nebigu ku daraya calayhi salaatu wasalaam dee kama bixi karno halkan macnaa inaynu soo wada aroorino axaadiista udhaxaysa ragga iyo dumarka kala hagaysa ama xaqooda sheegayse xataa nebigu wuxuu diiday markii uu ka warramay ninka xaqa ay ku leedahay inuu yahay markastuu wax cuno inuu iyadana wax siiyo markastuu wax cuno xaqa ay gabadheed aygu leedahay waa maxay bu nin leeyahy suu yihi mar kastood wax cunto wax sii mar kastood dhar huwatana dee iyadana u goo ila waa bani aadamku ag joogeen marka aad haddaad istidaa edbina wejiga way ilaali sidoo kale walaa tuqabix caynaha ku samayn oo ha cayn saasuu nebigu yihi alayh salaam iyada xaqa lagu leeyahayna waxa weeye inaanay guriga iyo meelaha ninka u gaarka ah sidroomkiisa iyo sariirtiisa inaanay ku fadhiisinin cid markaa uu karaahiyeysanayo cid uu karaahiyeysanayo waa inaanay keenin waxyaabaa la isku nacay ka mid tahay qofkii dee kiirale xaaladiisu ay caadi tahay baa markaa ka didaya hadduu qofku meelaha u gaarka ah uu yimaado iyadoo qof ka soo jeedo uu didi uun didmadaa waxaa laga yaabaa inuu dibba usoo noqon waayo marka xaafidaat macnaha ballaaran bay xambaarsanta lilkaybina waa cinda algayb cinda haybi aswaajihin marka raggooda uu maqan yahay ila markuu joogo wuu joogaadaa hadiyo jeerna waa wakti la mildhaawo islaanta iyo ciddii u iman lahayd iyo wixii xumayn lahaa iyo wixii uxadi lahaa waxoo dhan laakiin markuu maqan yahay baa lagu lagu kadsoomaa ama iyaduba ay kaflad geli kartaayo ay dagmi kartaa marka lilqayb markuu isagu maqan yahay gabadha wanaagsanna nebigu wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dadinkeedana ka farxisa ee u weji furan isla markaana kolkuu maqan yahayna ammaanada ilaalisa ammaanada bimaa xafid allah baadaas waa sababiya ilaalinta uu ilaahay ilaaliyey xuquuqahun xaqooda ilaalinta ilaahay uu ilaaliyey sababteed iyagoo ka mahadnaqaya nicma ilaahay dumarkan uu siiyey aanay jaahiliyadu siin wax jaahiliyadu aanay siinin baa ilaahay uu siiyey dumarkane nicmadaa ilaahay uu siiyey iyagoo ka mahadnaqaya ayay saa u sameeyaan ilan jaahiliyadu waxa ay tidhi ninkan isaga ah ee ubadka aada u leeday caruurta aada u korinayso isla markaa aanad la awood ahayn adigii oo warshad ah oo itaalkaagu yar iyo awooddaadu ay yar tahay wax alla wax xaqood ku leedahay ma jiranaya xaq ninkan kuma lihid masruuf kuma lihid marin kuma lihid ma adna qof baa taa isna qof buu yahay dee shaqaysoo shaqo tag bay dhahan jaahiliyadda intood kolay weyn gashato alkaa ood faydato dee adiguna sii orodoo sooro oo kolla tareenka go-an baad kolba dhanu raac ama ka dhacama iska daaya jaahiliyadu saasay islaamkiina waa kaa dardaarankii u horreeyey ilaahay raggu siiyey xaqoodii waa ina meel iska dhigaan dumarkuna markaasay kaalintooda qaadanaya saasay isu dhammaystiraysa firada caadigaabaa saas isku hawl ma aha xayawaanka ragga ah iyo xayawaanka dumarka ah hadiiyo jeer haddaad xayawaanka diraasad ku samayso qaraabka iyo wax soo qabashada kee qaabilsan madhadiga mise mise labka waxa qaabilsan un labka waa midka fidrada caadigaa la eego wey islaantuna halkaasi ka agdhowdahay oo caruurta yarar bay sirinaysaa kolba dhan u wadaa bal diraasaadka ku sameeya u fiirso way ka garaabeen runtii dumarkii reer galbeed waxa ay leeyihiin sidii caadiga ahayd waxay ahayd hooyadu inay xanaanayso dumarka isla markaana naaska jaqsiiso u nasato mid iyo laba wax ka badan caruurtii la dhalo iyagiibaa imika akhiiran u soo noqday baabkii xanaanada baabkii infaaqa baabkii kafaalada intadoo dhan ba tijaabo qaraar markii lasoo maray baa dib loogu soo noqday tii baad mooddaa imika inay dadkeenna u waxyoonayaan ay leeyihiin bilaaba idinkuna فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله حقوقdu sidaas u tartiibsanayd waxaa dhici karta mararka qaarkood in gabadho ay gardaranta mar waxaa dhici kara in ninku gardaran yahay marna waxaa dhici kara in la kala garan waayo ninku hadduu gardaraado xagga dabaynku ah suurat lbaqarana kuba soo marna inay marka ay aragta inaanay la socon karayn inuu xaqdarro samaynayo intay meherka ka cafiday inay odhanayso ifur oo sidaa ay isku maaraynayso tadlub adalaaq waxaa islaamku u saamaxay inay dilqada codsato waktigaa haddii uu gardaradiisa sii wado intaa ka sii adkeeyana waxaabaynu soo marnay mar uu dalqada ku ridayo iyada qaadigu isagoo halkaa taagan zay alxajar sida dhagaxa halkaa iska soo lignaaday in mar isagii uu furiba xaalaatun yualliq alqaadi waktiyo waxaa jira uu qaadigu furi karo waa markuu isagu gardarada leeyahy markaasina goonida laakiin imika labada xaale halka ku sheegana waxa wey marka iyada gardaradii leedahay iyo marka arintii la kala garan waayo loo baahdo in la hubiyo walatii takhaafuuna nushuuzahuna faciduuhun wahjuruuhuna fi lmadaajici wadribhun waa saddexdaa xaalood gabadha haddii laga cabsado macnaa la ogaado wey khoofkani inay naashiso tahay marka nushuuskuna waxa weeye xagga luqada carbeed waa alrafcu waa koryeelid unbay noqonaysa wandur ila alcidaami kayfa nunshizuha ilaahay baa ninkaa waxa uu ku yidhi cuseyrlay bal lafaha eeg kayfa nunshizuhaa sidaanu u kicinayno waidaa qiila inshuzuu fanshuzuu marka majlis fadhidaana la yidhaahdo way dhammaatee kaca dee kaca wey waa kor noqosho marka way santaagtee waxa daacadii iyo aqbalkeenkii ninkii hadduu arrankeen ahaa talada soo jeediyey taladuna tala diinta iyo qoyskaba u dana ay ahayd way diiday shaydaan baa jaheeyey waanu faror xidhay dabadeetana markaasay gacansayd la timid ka dhex hadlayaa kolka nushuuskaasaa yimid xaaladda u horaysa waa waano waa inuu waaniyo waano dee markaa qofkii loogu sheegayo hab daacadnimo ah ila waanada laftigeedaa kala laba ahoo midna qofkii waa lagu canaananaya oo waxay u taalla hab ciqaaba waa nooca hanjabaada iyo huruufka ah midina hab nasiixa iyo daacadnimo iyo waayo sheegi iyo wax tusaalayn ayay u taabaa marka waa midaan qofka acsaabtiisa lagu kicinaynin laakiin lagu dejinayo maskaxdiisana lagu dhisayo wax lagu sheegayo shaydaan kale laga reebayo waanadu waa taa wey tan soomaalida cagta inta dhulka loogu dhufto budhkana lalooyo dee taasi iyada waa noo ciqaaba waxa ku jira ciqaabtu waxay yeelataa mar wax badanka iyo jidhka lagu dhufto marna waxay yeelataa qofka ganaax la saaro marna waxay yeelataa hanjabaad iyo canaan taa canaan baa la idhaahdaa laakiin waana maaha waan ku furi doonaa ama budkaasaan kula dhici ama gidaarkaan madaxa kugu dhufana hoy maad joogi taas iyada waana lama idhaahdee waa nooc ciqaabo hanjabaad wey faaciduhun waa taas wey dumarkuna caatifad bay kollay iska leeyihiin oo marka had iyo jeer waana miyir qabto oo qofkii si caadi ah oo aan cid lala eeganaynin waxaa la yidhahdaa annasiixatu fi lbalai fadiixa iyadoo bablation ama bulsho dhexdeed qofka lagu waaniyaa waa fadeexad baa la idhahdaa haddii dad dhexdii lagula eeg waa nooc fadeexada ee waana khaas ahoo aan cidi arkayno caruurteedu maqlaynin oo meel gooniya hadduu si fiican u waaniyo way aqbalaysaa biidn illaahi taasina way anfici weyde waayo sheegii iyo wax si wanaagsan waxugu sheegidiina way kasoo dulbooday wahjuruhuna fi lmadaayic madjicu waa meesha la jiifsado hujraankuna waa ka tegidda halkaa ay isku firaashka ahaayeen ayuunbu ka durkayaayoo guriga koonahan kaluunbu ka seexanaya dhinacaasu u durkaya waa nooc mudaaharaada mudaaharaadku sidaa u samaynaya bustihiisunbuu jiidanaya ruuxa dumaree markaa caaqilada ana ee aan waxba maskaxdeeda kasii ahayn haddii laga yaabo raasinkeeda inuu diido gogasheediina inuu diido diyaargarowgeediina aanu eegin ee xaggaa afka uu marooriyu gidaarka xaggaa usii jeedsado arrintaasi waxay ku tahay culays weyn ayay ku tahay culays weyn markaa wuu ka durkayaa mudaaharaadkaasaa markaana la fasaxay iyadoo hadda hadalkiila lama kala tegaya oo hadalkii dee uu diiday nebigu saddex cisho wax ka badan in qofka laga aamuso ee waxa weeyaan farsamadaasi taasina way anfici weyday wadribuhunna baa ilaaha wuli garaaca markaa garaacani markaa waxaa lagu fasiri karaa mid edbin ah waa darbu ta'diin laa darbu tabriix mid wax yeelaya oo lafna jebinaya cadna bararinaya dhiigna kasii daynaya maaha marka waa edbiyo saasaa qur-aanka kariimka ahay uu xusay marka ku cilmu nafsi yaqaano iyo ku kale oo yidhaahda anaa muhindis kuwa farsamada bani aadamku u dhisan yahay iyo ilaahay baa ka yaqaana intaba dumarku markay ka warramayeen waxay idhaheen naa raggu waa irmaaneeye iyo aar laga cabsoodaa bay idhaheen macnaha waa inuu qofku haybad yeelan karaa mararka qaarkood oo waxay ku leedahay hadduu irmaaneeyo noqdo waa mid ducufa oo isaga aan cidiba ka cabsanaynin bay leedahay marka iyaga gudhigoodii baa ka garaabaya waaya waxaa jira kolkaa nebigu kalkuu dardaarmaya calayhi salaatu wasalaam darbigaas waa inuu noqdaa midaan qofkii waxba yeelin oo lagu baraarujinayo oo qofkii waayeelka ahaa ee iska gacan tallaabnaan jiree ninkeeda ahaa mar hadduu maanta gacanta u taagay waxa ay u tusinaysaa taasi in xaaladdu meel adag ay ninka ka gaarsiisanta oo iyada ka mudan inay tanaasusho saasay u dareenaysa waxay odhanaysaa kol hadduu ninkii weynaa gacanta qaaday maanta tustax uu soo qaatay oo suun uu soo qaatay oo cadaygii dheeraa uu soo qaatay oo cigaal uu soo qaatay wallaahi ninkaasi xaaladiisu meel xun bay maraysaa hebele inaad tanaasusho ayaa ay mudan tahay saasay ku tanaasulaysa sidaa darteed baa fuqahadu ay yidhaahdaan in najaca haada darb haada darb najaca iyo nafaca waa isku midun hadduu anfacayo wey haddii aanu anfacaynin waa la iska dayn doonaa bay leeyihin kolka ah taana waxa u daliila nebiguba calayhi salaatu wasalaam isagoo qur-aankan akriyaya macnaha dee arrintan naskuu ka warramaya waa mid jaa-isa laakiin ma aha mid qofkii daruuri ah in wax lagu xaliyo waa jaa-is oo opshamada furanbay ka mid tahay qofkii inuu saddexdan wado israaciyo isku xidhiidhiyo daruuri maha waay nebiga calayhi salaatu wasalaam dee oorihiisana way isa seegeen mararka qaarkoodna bil baabuu iskaga tegayba uu gebigoodaba meel gaara iska seexan jiray qur-aankuna waaba kala xukumayoo cabashadooda waxaad ka akhrii karaysaa suuratu alaxzaab suuratu taxriim suuradahaas ka akhriyaysa ilaa arrintuba ay gaadhayda inuu qaarkood furaba rasuulku sala allahu calay wasalam haddana lama sheegin inuu ruux dumara wax ku dhuftay haba yaraatee wax kastaba haatee cidna gacluma qaadin arrintan jaa-iska u ah banaan mar asxaabta qaarkood ay ku yaro tallaabsadeenna oo dumarka qaar ay soo cawdeenna waxa uu ahaa kuwaasi ogaada oo khiyaaruku maaha kuwa maaragtay idinku khiyaarsan maaha marka taasina runtii waa mid u baahan in lala socdo wadribuuhuna fain aacnakum falaa tabquu calayhina sabiila hadday idin aqbalayaan ila markii hore nushuus baa lasoo sheegay nushuusku waxa aacalaa kala tala qaadasho la-aan bu insaanka waa yahayd way deeqdaa waxba yaad fulinina waaya haddaad tidhaahdo wax dhan wey marka haddii daacadii la helo oo taladii uu soo jeediyey la qaato tala walbana la qaadan maaye waa ta danta ah weyn diintuna diidin xuquuqdii qofka waajibka ku ahay ilaahay uu saaray ee qur-aan iyo xadiisba sheegay haddii uu ninku diido dee lama adeecayo taas waa macruuf sidoo kale wax dhibaato barar uu ka imanaya maya waxa weeye wixii maslaxadda ah wey weeye waxa laga hadlaya haddaba iyadii oo qofkii hawsheedii gudanaysa oo kaalinteedii qaadanaysa hadduu xadgudub sameeyo ilaahay baa yidhi ina allaha kaana caliyan kabiiraa ilaahay baa mid walba ka weyn mid walbana ka sarreeya waa hanjabaad ayad arrinkii markaa dabaddu usoo baxayoo way qarin kari waayeen sidanaa loo xalinaya wain kiftum shiqaaqa baynihima fabcatuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha shiqaaq marka hore nafsku wuxuu la hadlay waa in khiftum ayaa la yidhi khiftum waa jamac waxaa ilaha uu kala hadlayaa qaraabadii iyo garsoorkii qaabilsanaa arrimaha dumarka haddaad ka cabsataan ogaataan in khilaaf jiro labadan dhexdooda la eegan maayo dabkan hulaaqaya waa hadduu qoys burburo ku labaad baa burburayo ku saddexaad baa burburayo reer hebel u dhammaato magaaladii u dhammaato waa la wada kharibmaya dabku markuu sidiisaba soo hulaaqmo halkiisaa lagu baktiya marka wixii islaaya ama qoysaada ama jaar ha ahaada ama magaalo ama reere lama lama eegto iskeedaba wain daaifataani min almuminiina iktataluu faaslixuu baynahuma taasaa nasku uu leeyahy mar walba wuxuu ku baaqayaa wixii naxliya ummadda soo kala dhex gala waa dab baxay eh in la baktiyo celiya dhulba laga baktiyo hala dirabaa ilahay ui dadkaa ka agdhow isagoo la hadlay ayuu ihi xakam iyo xakam intaasaaba ugu filan ruuxii dumarka ahayd cadaaladda ilaahay uu sameeyey tabaaraka wa tacaala inta hore uu siiyey marka aad soo dhaafto oo iyadiina waxaa loo qadarinayaa sida ninka loo qadarinayo oo kale waxaa la siinayaa muhimadda iyo ihtimaamka uu leeyahay oo kale haddii isaga arrinkiisii la eegaya haddii xaqiisii la baadi doonaya haddii xigta uu soo kaxaysanay iyana intaa in laeg bay leedahay inantiina waxaa la leeyahy ehelkaagii soo kaxaysa isagana waxaa la leeyahy saas oo kale labadoodii waa laba qof oo dee siman oo mid waliba xaq leeyahay balka dulman baa la eegaya arrimahana waa arrimo dee gaargaaro cid hoos ugu dhaadhacdo oo u gacan dhuuban ayaa la baadi doonaya labadaa xakam dabcan waa inay noqdaan sidaa qur-aankuba uu tilmaamay ehelka min ahlihi iyo min ahliha kol haddii xakam la yidhi dee waa inuu xukun wax ka yaqaanaa xukunka nikaax xuquuqda sawjiga waxay labadoodu isku leeyihiin waa ina wax ka yaqaano laba gidaar laga soo kiciya waxba kordhin maayaan waxa kaliya kordhinaya waa inay la kala saftaan ma inanka yaga iyo ma inantayada saynu soomaalida ku aragnay qaadigu hadduu idhaahdo adna mid soo kaxayso adna mid waa in labada qof uu u eegaa inay wax ka garanayaan xuquuqdan sawjigaa aqoon iyo ammaana daacadnimina waa inay jirtaa ilaan ma rabno qof iska socda un lama doonayo laakiin xakamkan sidan ilaahay uu tilmaamayo iyo in yuriidaa islaaxan iyo yuwafiq illaahu baynahuma waa cid go-aan gaadhaysa waa cid soo gudbinaysa taqriir iyo warbixin soo gudbinaysa idan marka arrintu aqoonna way u baahan tahay ammaanana way u baahan tahay saa darteed ba fuqahadu waa kuwa markay baabkan sharxiya yidhaahdaa walaabudda an yacrif bacda alaxkaam min baabi nikaax baabka guurka iyo xuquuqa sawjiya waa ina wax ka garanaya qofka waa ina wax ka garanaya inay dee aamin yihiin oo arrinkan daacad ay ka yihiinna in yarbaaba lagu ogaan karaa markuu idhaahdo ka warrama haddii kolkiiba ay kala saftaan laba u bedeli laba kale keena ku odhan maxakamaan baa mise waa qaadiyaan waa masalo kale labadan qof kolka ay arrintii arkaan inaanay xal lahayn miyay dalaaqii ridi karaan isku celin iyo kala kaxayn ma iyagaa go-aan kale haana waa la yidhi iyo maya qaadiga ha soo gaarsiiyen waa laba madhab oo jira dardaaranka ilaahay uu siiyey waxa weeye in daacadnimo ay ogaadaan in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa hadday wanaag doonayaan labadan dhex galay ilaahay baa dhexdooda waafajin doona hadday wanaag u jeedaan labadan dhex galay yuwafiq illaahu baynahumaana waxay u taallaa labadan isa seega ninka iyo gabadha ilaahay baa heshiisiin oo daacadnimada arrinka lagu galaa waxay ka dawo tahay inuu ilaahay daweeyo quluubta dadka ishaya had iyo jeer dadka arrimaha sulxinaya daacadnimadu door muhiimay ka qaadataa kolka ay iyagu daacad yihiin wanaag u jeedaan kuwanaaba iska sii heshiinayaba ilaahay baa qalbigooda subkaya oo liiryaya in yuriida islaaxan haddii labadan qof ay wanaag doonayaan ninka iyo gabadhu daniirka xaggaana waa loo kaxayn karaa labadan isqaba hadday dad wanaag u jeeda yihiin yuwafiq illaahu baynahumaa labadan gartooda loo diray ayaa iswaafaqi haddii ninkiina xumaan doonayo iyadiina ay xumaan doonaysana labadanna way isa seegi ile iyagaa faracay u yihiin labadaba si si talantaalia baa loo dhigi karaa labada sawj hadday islaax doonaan ama labadan la diray yuwafiq illaahu baynahumaa labada sawjku iswaafajay ama labadan kaleba waa arrin u taalla wax kastoo la hagaajinayaba mushkiladaha ayna haysto maanta intanunbaaba ka midaba intanunbaa ka mida cid kasta oo arrin loo diro markaynu waddanka joogno wax isafgaranayaaba uu yaryahay bal adigu dadka u fiirso wax kastoo la isku qabtoo la yidhaahdo guddi ha loo saaro ama garsoor ha loo saaro in yar kadibba faraare yeelanaya guddidii loo saaray faraare yeelatay wadaadadii loo saaray way qaybsameen maxkamadii way qaybsantay madax dhaqameedku wuu qaybsamay kala safashunbaa kolkiiba soo gelaysa dee in yuriidaa islaaxan baa jira in yuriidaa islaaxan daacadnimada waxa weyn weeye qofkani markuu mabda ku socdo markuu dhinaciisa u helinayo markuu miisaan xaqa wax saarayo in yuriidaa islaaxan wey haddii taa la waayana waxba dhammaan maayo wax kastooo maanta cid aa isku qabsataan inaad uga tanaasusho aada u daysa mooyaane haddaad maxkamad geysana lix bilood buu soconaya ama sanad saddexda raacsaane kala dambeeya kolka la eego haddii odayaal loo dirana dee waxaa laga yaabaa inuu lagu qayilo un lowga la yar laya lowgaa la yar laabaya un in la idhaah lowgaa la laabaya waxaynu u baahannahay arrinku wuxuu u baahan yahay in lowga loo laabo macnaheedu waxaa si duuban lagugu dhigay waa in lagu qayilo adiguna qaadkiiyo biibsiga keen adiguna keen dabeetana muddo kadib baa la isku barbardhacaya iyaguna aftar mudda ayay kala safanayaan iyadiga waxay oo dhami dhammaadeen mushkiladayna haysata ilaahay ciduu ilaaliyo mooye wadaadkiina fiqi tolki jabna kama galo kana minhaaj buu la soo baxaya kana minhaaj dabeetana haadaw salaam marka waa runtii wax u baahan in aada looga fikiro mujtamacu bal inuu maaragtay xalka gaarayd in allaha kaana caliiman qabiir xuquuqda xaqaasi mid buu ahaa xuquuqdii kale xuquuqda aynu soo dhaafnay mid ka weyniyo mid ka yarba ilaahay baa xusay haddana xaquka xaasko qura ma aha wacbud llaha ilaahay caabuda walaa tushrikuu bihi shaya waxba halla caabudina wabilwaalidayni ixsaana labadaydin dhalayna u samafala wabidil qurbaa iyo ka dhowaanaha xigtada ah walyataama agoomihii walmasaakiini dadkii baahnaa waljaari dilqurbaa jaarkii dhowaa waljaari ljunuubi jaarkii durugsanaa wasaaxibi biljamb iyo kii dhinaca kugula saaxiibka ahaa wabni sabiili iyo ina helin kii isaguna ina wadee socdaalka ahaa wamaa malakat aymaanukum waxa gacmihiinu ay milkisayna u samafala in allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla man kaana muftaalan qofka kibirka badane fakuuraa faanka badan ee xaqiiqadiisa aan garanayn ilaahay xaqiisu wax weyn weeye qofka ilaahay xaqiisa siiya cid kalena xaqeeda siin xaqa ilaahayna waa cibaadat ullahi waxda laa shariika lah aayaadka tawxiidka aad baad ugu aragtay qur-aanka kariimka ah xaqa hadduu qofku xasiliyo waynu rajaynaynaa xaqa oorida iyo ubadka iyo ehelka inuu fuliyo saa darteedba awal alxuquuq xuquuqda ka u horeeya way kaas marka qofka xaqa ilaahay aynu ka weyno qofka aan cadaalad lahayn qofka aan ilaahay ka xishoonaynin ammaano kastoo loo diro wuu indhatiri uun labada waalidna u samafalabaa ilahay wy hayra mara qur-aanka kariimka saas unbuu ugu xigsiiyey xaqa waalidka xaqa waalidku ka wuxuu ku xigaa ilaahay qaraabaduna iyaguna waa dadku ka soo jeeday ama isaga ka soo jeeda ama hareerihiisa taagan agoontuna waa bulshada baahan aadka u baahan runtii agoonta maaha inuu idhaa gaalba gaalku anaa ku masruufaya maaha inaad cid kale ku hadlayso laakiin waa arrin saa xil saaran weeye cid kasta oo uu yatiimku ag taagan yahay sidaa darteed buu nebigu ihi ana wakaafilu yatiimi ka haatayni fi ljanna aniga iyo agoonka xil qaada saasaan isu daba taagannahay jannada ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأصيرا فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك الرقبة أو إدعام في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة سورة لها مكية هي كوة مدنية ساسي سورة درس على تذكر الله الله يا ماها أصحاب ماها كوي هريتك وين نقول سكمل كوي هرية كوة دمية كوة سوسع قرآن كمر والبا ونوري تد والبا قرآن بوية قال يا إسلام halkaas saddex boqol agoon baa ku xaraysta boqol burcaah iyo iyo laba boqoloo hargeysa ah maraykanku cagtu dhulka ugu dhuftay hay-ad carab ahoo xarameyn la odhan jiray ayaa wax siin jirtay oo shabaabtay laabatay way ka carartay nimankii guddida halkii bay ka qaybayaano waxay leeyihiin war tujaartiin iyo dadka magaalada waxhaysto wax maydi soo sii dee haddii uu maraykankii ka eriyey dadkii muslimka ahaa idinku dee muslimka caawinaya miidaan ku jiro dadkii waa kala duwanaadeene reer xamarku waa kuwii b b c da ka sheegay ila anagu inta iyadii kafaalo qaadan maraykanku amaha cadhoolaama qiiqa sii daayo kun baanu kafaalo qaadanay bay idhahdeen sanad bajedkoodii bixina inta kalena waa soo wadnaa somalilan kuwa joogana iyagana waanu siin doonaa bay idhahdeen de maxay idin odhan doontaan ma qor horaa ku jirayo xaq horey la maqnaa inaan soo siiyeen bay idin odhan doontaa se idinkuna way idin kafaalo qaadan kuwiina marka runtii waa arrin waajiba in dadkii la sii daayo dadkani waxay ku jireen tarbiyo iyo tacliin tusaale wanaagsanna way noqon lahay bulshada qayb fiicana kusoo biirtay noqon lahay kolkaa kol haddii la ururiyey horaa loo socday oo tallaabo la qaaday hayre in dib looga noqdo maaha allahuma innii acuudu bika min alxawli bacda alkawn nabigu wuxu ilah intaan hore u socday dib ha ii celin waxaynu ku talin lahay in ciddii mas-uuliyaddooda lahayd ee kollay ilaalinaysay masruufaysay iyaguna abaabulaan dabeetana dadka ganacsatada ah iyo shirkaduhu ay qaybsadaan qolaba konton agoon qaadato reer burca iyo reer hargeysa miyaanay taasi dhag ahayn kuwa dabadda qura oo email loo diro oo bahalkan internetka lagula xidhiido iyo kuwa gudahoo qaybsadaaba ku filanba marka xikmaddii loo kala eriyey may ahayn inay qoryaysitaan oo dee ciyaal baabay ahaayeenba ma ogta laakiin xikmaddu waxay halkan dad jiil islaamiya ka soo baxaya haddii saddex kun oo agoon ama lix kun oo agoon oo qur-aanka yaqaana oo xadiiska yaqaana oo tarbiyad leh oo bulshada fiican oo kusoo biiro gaalihi islaamka la yaqaana hadday soo dhex galaan dadkan dan idinma ahaday hay marka inay halkii kasii socdaan baa muhiima inay halkii kasii socdaan oo xikmadii loo kala diray aanay meesha ka bixin taasi talo wanaagsan ma tahay marka runtii kolka la soo jeediyo barnaamijkooda la keeno waxaynu odhan lahay qoladaana hsaa hakusii kala daynin ee fasaxa ka soo celiyo oo sii cambira shirkadaha iyo tijaartuna ha qaybsadeen ilaahay baa waxa uu leeyahy tabaaraka wa tacaala wabidi lqurba walyataama aayadoodna saasay ugu jiraan agoontii agoontii iyo masaakiinta masaakiinna way yihin qaraabana way yihin la cerka kabay soo degina waa qaraabo oo waa dadkaynu dhalo qabiilo walba bar baa kaga jira ee qolo quri kuba urursada meesha qaraabo way yihin agoonna way yihin masaakiinna way yihin waljaari dilqurba bay yihin wasaaxibi filjambi bay yihin wabni sabiil isku wada dar inta oo dhanba way yihin kullu dalik haddaad mid isagaa kafaalo qaato iminka dadkan muxsiniinta wax siin jiray waa dadkeenna shaqaysta oo kale qaar baa salary qaato mushahar yar qaato dabeetana wuxuu leey anigu laba aqoon accountkayga ha looga jara intaa laba shan toban mid waliba intuu kafaalo qaadi karo sideennaas oo kale wey waxaad moodaa tabarucaadka iyo usluubka loo bixiyo ayaynaan inagu ku tadarubin oo aynaan aada ula qabsanin maadaama aynu ahayn dad iska guuraya wax kale aynu la qabsanay waa qaaraankii reer hebel iyo magta waa qaybsanaya taa mantiq waa luqada aynu fahmayno dee maqaalaan baa aynu rognaada qaaraankii reer hebel baa ha loo rogo ixsaanku dee kolba wejigii loo dhigo waa in ixsaan laga dhiga walka jaarka dhow iyo ka dheer jaarka dhow waa kii qaraabada ahaa ama jaarka dhow gurigiinaaba isku dhawaca caaisha waxay leedahay laba jaar baa leeyahay nebi maxamed oo keebaan wuxuu hadiyeeyaa wuxuu ihi ilaa aqrabihimaa ninkii baaba ka kugu albaab dhow sekadu way iska badanta qofka bani aadamkaana hayntiisu waa iska maxduud markaaba la barida haddaad cihi bixinayso iyo haddii aad dhar bixinayso iyo haddii aad dadkan wax tarayso bal kuwa baahida badan iyo kuwa kugu albaab dhow yihi waljaari ljunub iyo ka duruqsan wasaaxibi biljamb ka dhinaca kugula saaxiibi ooridii wuu noqonayaa oorida dee cidima kaagama dhawe wasaaxibi biljambi way kaaga dhowda wasaaxibi biljamb ka isku shaqada tihiin ee wada shaqaysaan wasaaxibi biljamb ka isku kalaaska fadhidaan ee wax wada barataan wasaaxibi biljamb ka socdaalka wada tihiin ee musaafirka ku wada jirtaan waa qof kasta oo meel ka wada hawlgashaa wey meel baa ka wada hawlgashaa kaasina wuxuu u baahan yahay waxsiin iyo ixsaan cidiba ciday kaaga dhowda ixsaanka badanta wabni sabiil iyo ka socdaalka ah oo qofka had iyo jeer musaafirka ahi wuu iska rafaadsan yahay wamaa malakata imaanakum berigaa hore liiska xagga hore waxaa ka soo gelaya addoommaha xagga hore waxaa ka soo geli jiray addoommo la milkisan yahayoo sida xoolaha la iibsado oo macnaha rag iyo dumarba lahoo qofku uu waxu diranayo shaqaynaya marka imika waxaa soo gelaya wamaa malakata imaanukum iyo xoolihii xoolihii noolaa xoolaha nool waa shay bahaa-ina waa noole u baahan in runtii lala saayiro in loo naxariisto in uu daryeelo ka isagu leh iyo ka aan lahayn labaduba in loo ilaaliyo daaqeenka in loo ilaaliyo wadooyinka in dhibaatada laga ilaaliyo in dayacaada laga ilaaliyo intaba oo la xil qaado waa ammaanooyinkay ka mid yihin asalaata salaata wamaa malakat aymaanukum waa dardaaranka nabiga alayh salatu ina allaha laa yuxibu man kaana muhtaalan fakuuran kaa ilaahay ma jeclo xoolihiisa ku faanaya dadkan ducafada iyo maatida la taakulayn lahaana mukhtaar fakuur u faanaya ee kibraya anigaa xoololo anaa awoodle kaa ilaahay ma jecla muxaadarada kale iyaduna waxa ay ka waramaysaa xurmat salaati cala sakraani waljunub waxa xaraama salaadii qofka sakhraansanaiyo ka jinaabaysan qaala allahu tacaala waa aayadda saddex iyo afartan qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyo laa taqrabu salaata salaada ha u dhowaanina wa antum sukaaraa idinkoo waalan oo cabsan heedadawa xataa taclamuu jeera ogaataan maa taquuluuna waxaa leedihiina ku dhawaaqaysaan walaa junuban idinkoo jinaabaysanna salaada ilaahay ha tukanina ha u dhowaanina ilaa caabirii sabiil idinkoo socdaala mooyaane oo biyo waaye xataa taftasiluu jeeraa maydhataan wain kuntum mardaa haddaad bugtaan oo xanuunsanaysaan oo biyihii aydaan karaynin aw calaa safarin ama socdaal ku jirtaan oo biyo weydaan aw jaaa axadun minkum ama mid idinka idinka midi uu ka soo baxo min alqaa'idi suuliga oo biyo weydaan aw laamastumu nisaa ama dumarkii u galmootaan falam tajiduu maan inta oo dhanba aydaan biyo helin fatayamamuu waxaa u jahaysataan saciidan dayiban ciid wanaagsan ama say dhulka ka sarreeyo nadiifa famsaxuu biwujuuhikum wejiyaashiina ku masaxa wa aydiikum iyo gacmihiina ina allaha kaana ilaahay ba ahaadee cafuwan kafuura mid cafis badanoo dembigana dhaafa dee sidaynu ogsoonay khamriga xaaraantinimayntiisu marxalado dhowray soo marto ilaa afar ahaa marka hore ilaahay wuxuu tilmaamay fii suurati naxl inuu bahal xun yahay bahalkaasi inuu bahal xun yahay wamin amaraati naqiili walacnaabi tattakiduuna minhu sakaran warisqan xasana midhaha beeraha waxaa ka samaysanaysaa wax lagu sakhraamo iyo arsaaqad wanaagsan waxa lagu sakhraamo la yidhiyaa arsaaqad wanaagsan gaar haddii looga saaray dad baaba iska daayay mar kalena waxaa soo degtay aayaddii aynu soo dhaafnay yas'aluunaka can alkhamri waalmaysir qul fiihimaa ismun kabiiru wamanaaficu linnaas wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa beriya baaskoodaa ka badan waxa yara laga helo barhdaaba iska daayay markii saddexaadna waktigii baa lagu soo cidhiiriyey oo lagu yareeyey kolkaasaa ilaahay uhi bahalkaa khamriga ha cabina marka salaada doonaysaan ha u dhawaanina salaada intaas khalaansantiin ha soo cabina weeye kolka hore salaada loo soo kacayo sidaa darteed dee habeenkii iyo maalintii afar iyo labaatanka saacadood shan jeer bay soo noqonaysaa salaadii shantaa soo noqonaya waktigii baa lasoo yareeyo qofkii salaad u dadaalayaaba wuba iska daayeyba markii dambena dee aayaddii u kala rartay cawda u goysay suuratulmaa-ida ayaa ilaahay uu soo dejiyey yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waalmaysiru walansaab wاlأzlaam rijs min camali الshayطaani fاjtanibuu ilaa akhir اaayaat ilaa toban arrimoodoo istaba socdaa lagu xaraarinimeeyey qofkii muslime halkaasay ugu joogtaa asxaabtuna intay dhariyii khamriga ku wada jiray madiine soo daadiyeen bay banaanka ku wada saydheenoo dharigiina isla jabay wadooyinkana khamrigii sulsumeen halkaasaa lagaga hadhay waa tadarujun fi tashriic marxaladaha afartaa buu maray marka sida sabab nusuulku ahaa caliy bna abi aalib radia allahu canhu waxa uu leeyahay sanaca lana cabduraxmaan ibnu cawf طacaama fadacaana wasaqaana min alkhamr فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فأنزل الله تعالى هذه الآية وحول يا عبد الرحمن بن عوف بن عسوميو ده شراب كينا خمر بوها طبعا ترجع إلى الله حرام تنمينين هل كي لقى عبد شري وحيابها تنبيه مع معاه أيابها القال لغو قار كيا صخرامي أنا جاي هو الرئيس أنا والبلينا تكي علي ووالي قل يا أهل الكافرون بان أخري الكاساس كده بالربع هر يطبع قل يا أهل الكافرون أعبد ما تعبدون واقمنا وها عابد إسان بان عابد إياه انتي لقد قال لما يبين تاسين دم آه خمرينة كل كاسا دبنا آياتنا يسود دكتي حديث كترمي دبا ورينيا وقال هذا حديث حسن صحيح ومعروف وكحديث حديث قوي halkaasaa dabeedna aayaddan dambena ay soo degtay macnaa lasku wuxuu tilmaamayaa qofku xataa taclamu maa taquuluun qofka ilaahay caabudaya hor taagani waxaa keliya ha la gudbani waa inuu isdhegaysto waa inuu ismaqlayo waa inuu ilaahay la xidhan yahay waa inuu ilaahay hor taagan yahay an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak laa budda fi salaati min khushuuc khushuuc waa lagama maarmaan waa lubbu salaa salaada nuxurkeedu waa khushuucda iyo waxa dhadhanka u sameeya hadii kale waa inaga rida inaga tuura ina dhaafiya degdeg ba hadii kale inanay يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون دين يا خمر اسم قلا خمريله ما هتو عباية إن كان إسرع هيتكن مايو وحقيره كسوة جيدا مجرو وحوي خساره وحلقة إعلا إنه غير كيسنا خرابية بشدنا وخرابية دول بأوريده mar markaa u cabo ayuu filaqtamaya beliya bas idinkoo jinaabaysanna ha u dhawaanina salaada ilaa caabiri sabiil inaad jid gudbaysaan mooyaane laba madhab oo macruufa ayaa tafsiirka aayadda ku soo arooray afarta madhabna ku kala faysan idinkoo jid gudbaya qolyaha qaarkood waxay ku fasireen idinkoo musaafiriina qofkuna marka uu musaafirka yahay haba jinaabaysnaadee wuu tukan karaa laakiin dee kolkaanu biyo helin waa gebagabaysanaya uu tukanaya maxaa haddaa musaafirka loo cabiray kan iska negiba markuu biyo waayo ila wuu gebagabaysanayaaye waxay leeyihin waxaa halkan loo cabira inta badan qofka musaafirkaahi biyo la-aan buu u aana yahay waa sidaa lagu sababeeyey imaamu shaafic iyo rag kale waxa ay ku fasireen idinkoo jinaabaysan ha u dhawaanina salaada salaadda waxaa looga jeedaa meelaha salaada meesha salaada ha u dhawaanina ilaa caabiri sabiilin idinkoo maraya mooyaane idinkoo maraya qofkii jinaabaysnaa meesha salaada yuu dhawaanin inuu dhaafaya mooyaane meesha salaaduna halkay ahayd masjid bay ahayd masjid ha u dhawaanina idinkoo dhex tallaabayoo maraya mooyaane ha fadhiisanina xukum sharciya ayaa ka soo baxay oo madhabu shaafici iyo ragga tafsiirkaa qaatay waxa ay leeyihiin ka jinaabadana iyo tacaadadani ma fadhiisan karaan masjid ilaa inay dhex maraan mooyaane bidaliili hadihi alaaya aayadan baana u daliila waxay ku sababaynayaan oo kale dee safarkii gaar baa loo sheegay bay idhaaheen wain kuntum marda aw calaa safarin safarku gaar buu u sheegan yahay haddii lagu fasiri lahaa caabirii sabiilin safarka dee safarku waaba kan soo socdaba marka safarkii maaha halkan iyo masaajidkii dhexmarun baa loo fasaxay kii jinaabada lahaa ee ku tukasho macnaa inuu dhex fadhiisto lama fasaxin qolyaha kalena waxay leeyihiin waxa weeyaan qofkii musaafirka ahaaye maaha caabiriin sabiilinkii masaajidka dhex marayay sidaa darteed mujnibka ka jinaabadana wuxuu diidaya masaajidka ma jiro daliil kale un in loo eega mooye halkan loogama daliishan karo oo labadaa qowle macruufka ah waxaa malaha ay culimo badan ay u janjeedhaan qowlka odhanaya walaa caabirii sabiil waa qofkii musaafirka ahaa musaafirkii lagu fasiro xataa taktasilu jeeloo maydhataan sababaha markaa keeni kara qofku inuu gebagabaysto waa afar afartiiba aayaddu way sheegtay asafar almarad wasafar wاlkhuruuj min algaa'ib walams nisa afarta arrimood wey qofku inuu xanuunsanayo oo uu biyi kari waayo dee waxaynu kusoo qaadanay fiqiga fiqigaynu kusoo qaadano halkaa kuu iftiimiyey baabu tayamum iyo dib ugu noqo asbaabu tayamum waxaa kamid ahaa almarad qofkii inuu xanuunkii ku dib dhacayo ama uu naafo keenayo inuu taa isagu tijaabiyo ama dhakhtarkuba ku taliyo almarad min asbaab atayamum iyo safar safarkaasoo looga jeedo dee waxa isaga lala akriyayaa aw calaa safarin falan tajiduu maan baa lala akriyaya saddexda dambe mid kastoo kamida socdaal baad ku jirtaa biyana maad helin aw jaa axadun minkum min alqaa'id qaa'idku waa suuliga midkiin baa suuliga kasoo baxay saxariya kaadiya waxaasuu ayuu ayaa ka yimi falan tajiduu maan aw laamastum innisaa falan tajiduu maan macnaa qofkii wuu weyse jabay qofkii jinaabaa ku timid qofkii socdaal buu ku jiraa intaa biyaa ma helin markaa maxaa la gudban fatayamamu saciidan ayiba aw laamastum nisaa taabashada dumarkana laba madhab oo macruufa iyana ku jiro oo waa galmadiiba ayaa ragga qaarkood ku fasira waana siday u badan yihiin oo markuu qofkii dee u galmoodo ruuxii dumarka ina jinaaba ay ku timaado ama iyadiiba ay ku timaadeen biyo la helin waa gebagabaysi imaamu shaafici isagu waa ka ku fasira taabashada dumarka gacanta la saaro taabashadaas waa weysadii bay jebinaysa saddex madhab weeyo madhab wuxuu leeyahay way jebinaysaa mar walba aayadda u daliishanaya waa shawaaficda axnaafta iyo rag lamidii waxay leeyihiin marnaba jebin mayso maalikiyada iyo rag kale waa kala qaadano hadduu si hamada u taabta iyo kalgacal ku jira meesha ayay jebin kartaa haddii laakiin gacantuun ku dhacday maya qowlka la qaadanaya waa in aanay waxba jebinayn aw laamastum nisaa biyo aydaan helin biyo helin la-aantaasi takuunu maratan xukman wa takuunu maratan xaqiiqa mar biyaa la waayi karaa marna iyagoo biyuhu yaalla ayaaba loo baahan karaaba cabitaan dad iyo duunyo iyo waxkarsi baa loogu baahan yahay way inoo oolayaano haanta inoogu jirayaano waanaynu gebagabaysanaynaa fatayamamuu saciidan ayiban asaciid xagga luqada carabeed marka loo noqdo mararka qaar ciid buu noqdaa mararka qaarkoodna dhulka wixii ka sarreeya o dhan sidaa darteed baa madhabu labadaba noqdeen oo ay ku tegayaan qaarkood gidaarkaa lagu gebagabaysan karaa gaarigaa lagu gebagabaysan karaa kabarkaa wixii taagan oo dhan ila saciid waa noocaas qaarkoodna waxay leeyihin saciidku waa aturaab ciidda wey xagga luqada carabeed shicirka iyo nusuustaba marka loo noqdana labadaba u noqdaa yaxtamilu lmacnayeyn labada macnaba waa ku suuragal weeye ilaahay baa waxau uhi wainaa lajaaciluuna maa calayha saciida juruzan saciidda waa banaan fatusbixa saciida zalqan waa banaan iyana id tusciduuna macnaha tadkhuluuna fi saciid laba macno iyana lagu fasiro tusciduuna buurtaa fuulaysaan iyo tusciduuna banaankaa sii yaacaysa iyana labadaasa ixtimaasha fatayamamuu saciida ayiban famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum marka wuxuuna dee soo ururaya labada macne qofku kuu doonaba uu qaadan karaa labada madhabba uu qaadan karaa famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum wejigiiyo gacmaha gacmuhuna waa intaa saacadda lagu xidho ama ilaa suxulkaba gaarsii wejiguna dee waa inta udhaxaysa fooda ilaa garhka iyo labada dhegood inta ka dhaxaysa ee kuma jiraan cagihii iyo madaxii laguma masaxayo ciidda sidaasaa ruksadaasa ilaahay uu bixiyey caza wajal tabaaraka wa tacaala ruksada ayuu bixiyey wax kaloo kaaga muuqda qur-aanka kariimkaah inuu yahay kalaam bariiqa oo macno bala macno aada u ballaaran xambaarsan waxaa kuu muuqanaya inuu cudurdaar leeyahay khilaafka culimadu ay isku khilaafayaan masaa'ilka fiqiga ah qowlkanu hebel yidhi qowlkanu hebel yidhi leanna abiicata luqa luqadda dabeecaddeedii ba ah in nas nusuusta qaarkood ama xuruufta qaarkood ay yihiin mushtarak qaarna uu nas yahay midi macno quruu ku cad yahay midina dhowr macnaa ku suuroobay oo lamsigii laba macnuu yeesho sidoo kale falan tajidu laba macnuu yeesho saciidkii laba macnuu yeeshay marka macnayaa aabiri sabiili laba macnuu yeeshay midna lama diidi karo mid walba daliil baa loo keeni karaa marka waxaad ku dhaliishay madhabkani maadaamu luqadii baab haysto oo daliilkii uu haysto wax ma aha runtii lala yaabo lidalik baa fiq alkhilaaf fiqiga laydha uu yahay mid macruuf ahaa bergii hore iyo imikaba aimaduna runtii dee kutubo badan ay ka alifeen oo loogu cudur daarayo culimada masaa'ilka fiqiga ah iyo aragtiyaha waaqica isku khilaafaya mana noqonaya tafaruqii ummaddu ay ku eedaysnayd ma noqon karo isagu laakiin waa mid jiro oo maaragtay daliilkiisa leh sidaasaa markaa ruksada ilaahay uu bixiyey asalka hore waa in la dahaaro qaato jinaabadii laga dahaaro qaato waysadii laga dahaaro qaato haddii taa lasoo dhaafana ruksadanaa la haystaa ruksada ilahay inay laga faaidaysto wy wallahu aclam